halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha agost waa sanadka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan sida warbaahinta norway qoreen marka hore waxaa lasoo qoray kun iyo lix boqol oo qof inay saamayn ku yeelatay oo xagga deganaashada ah kun iyo lixdii boqol oo qof dad badana waxaa loo soo diray wax layihaahdo in sharciga layidhi waxaa lagu suubinayaa deganaashadii amase waddanka waxaa ku joogtee in gadaal loo fiiriyo kontarool lagu suubiyo
kaasi waxa uu ahaa macalin cabdinaasir maxamuud xasan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda dalka norway kana hadlaya dhibaatooyin la soo diristay dadka qaxootiga soomaalida waddanka norway ku dhaqan waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan magaalada baydhabo oo lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan hogaamiyaha ay u baahan yihiin dadka koonfur galbeed qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexi navalin ayaa lagu xiray magaalada moscow ee caasimadda ruushka xarigiisa ayaa ku soo beegmaya laba bilood kadib markii xabsi laga sii daayey wakhtigaasi oo lagu eedeeyey in uu abaabulayey banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne putin afhayeen u hadlay hogaamiyaha mucaaradka ruushka ayaa sheegay inaanay caddayn sababta hadda loo xiray isagoo intaasi ku daray in lagu hayo saldhig uu leeyahay boolisku nafalni ayaa sabtidii shalay baraha bulshada ku qoray in mudaharaadka looga soo horjeedo madaxweyne putin la qaban doono sagaalka bisha sebtembar
la taliyaha amniga qaranka ee afghanistan ayaa si kadisa xilkii iska casilay iyadoo dalkaasi ay ka jirto amni xumo weyn maxamed xaniif admaar ayaa sheegay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii ay isfahmi waayeen maamulka sare ee dalka xafiiska madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa si deg dega u aqbalay iscasilaadda maxamed xaniif waxaana lagu bedelay xamdullah muxiib oo ah danjiraha afghanistan u jooga magaalada tan washington ee caasimadda waddanka maraykanka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaen waa v o a nu gudugalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan doorashooyinka la filayo in lagu soo doorto hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ee dhowaantan la filayo in ay dhacdo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo dood cilmiyeedka oo ay soo qabanqaabiyeen ururada bulshada rayidka waxaa looga hadlay hogaanka la rabo in koonfur galbeed loo sameeyo iyadoo bisha nofembar ee soo socotana la qorshaynayo doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed in lagu qabto magaalada baydhabo waxaa ka soo qaybgalay dooda qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo iyo xildhibaano maamulka koonfur galbeed ka tirsan cabdi cadow oo ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed ayaa sheegay hogaamiyaha la rabo koonfur galbeed inuu hogaamiyo afartan sano soo socota inuu ahaado mid sharciga ilaaliya dastuurkana aan ku xadgudbin iyo madaxweyne dhisa adeegyada bulshada
runtii aan u erfaday ama iileeta madaxweynaha lama baahanyahay waaye kow madaxweyne sharciga ilaaliyo oo ogol sareynta sharciga in sharciga sarey madaxweyne ogol madaxweyne ogol in dastuurka la ixtiraamo oo lanka xadgudubno wali laysla qorday oo social contractiga umati keliidi ilaaliishee lama madaxweyne oo dhisaw hay-adihii dowladda oo muhiimka hayn oo aan hayn haddii adeeg bixintii ata haddii garsoorkii ata haddii hay-adihii oo sida kaabayaasha dowladda la eraay dadka la xisaabtamayn oo awoodle haddana karta le waa in baahanna madaxweyne oo madax bannaan oo ku madax bannaan gacan ku baxsan koonfur galbeed yuusuf sheekh isaaq oo isaguna ka mid ah ururada dhallinyarada koonfur galbeed ayaa muujiyey madaxweynaha la rabo inay muhiim tahay inuu ka dhisnaado dhanka aqoonta islamarkaana uu yahay shakhsi ogol in lala xisaabtami karo
baarlamaankana eradoon anisii sheenen era kor anisii ku gaadhan ran baarlamaankana la xisaabtamo doon golishii wasiiradu sun xisaab la kula badan ummatan maybaan dhibaataysantaa dhibaatadeeda nga haysata dhibaatada miinaha diya dudwal ku dhagaajiyo mustaf macalin isaaq mustaf garabey oo isaguna ka mid ah golaha badbaadada koonfur galbeed ayaa isna caddeeyey hogaamiyaha afarta sano soo socota koonfur galbeed inuu maamulo laga rabo inuu ahaado mid abuuri kara cadaalad iyo amni meen baahana nambar wan amni ini dalkan la xoreey eelberde ilaa il isku furo afgooy eelberde ilaa hamar lan isku furow amniguna sugo mutan yan baahna nambar two meen baahna cadaalada lanki waldil ini la dil lanki lan mayla raay dhibaato kubsad ini mayla xukunshi lanki xat ini lagoofi cadaalad iyo amni walkalman baahnayni unat xildhibaan cabdiwacaas oo isaguna ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa qaybaha kala duwan ee dood cilmiyeedka ka soo qaybgalay wuxuu u sheegay fariintooda inuu gaadhsiinayo baarlamaanka koonfur galbeed isagoona intaasi ku daray shakhsiga xilka madaxweynaha koonfur galbeed laga raba inuu qabto afartan sane soo socota inuu ahaado mid furi kara degmooyinka go'doonsan ee koonfur galbeed ilaahay halku obsadoo lan al-shabaabun dhowaan cadaaladna anfiiriyaan ilaahaya warsanay kaasay iritiaan maaku galo lankii cadaalad al-shabaab amni sheenawn hikooyalan dood cilmiyeedkan ka dhacay magaalada baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli bishu nofembar ee sanadkan la filayo in baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyadoo baydhabana ay ku soo qulqulayaan musharaxiin fara badan oo raba inay u tartamaan xilka madaxweynaha koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a fartuun maxamed cismaan oo ka mid ahayd ciyaartooydii hore ee ciyaaraha fudud ee soomaaliya ayaa hadda gudaha maraykanka waxay ku tababartaa gabdho soomaaliyeed fartuun ayaa gabdhaha u tababarta ciyaaraha kala gedisan oo ay ka mid tahay kubadda cagta jamaal axmed cismaan ayay uga warantay sababta ku dhalisay inay tababarto gabdho soomaaliyeed haddaan kaaga warmar waxaan qabto waxaa waaye ciyaaraha fudud ayaan koojgarayaa iyo basketboolka iyo dhinaca kubadda cagta aniga waagii hore soomaaliya waxuu ciyaari jiray ciyaaraha fudud ee qarankii iyo basketboolka national teamka haddana maraykanka waxaan ogaaday inay opportunity badan ay jiraan sida kubadda cagtoo kale oo caruurteena gabdhaha gaar ahaan aniga jeclaan jiray markaan waqtigii barsimaadka inaa u ciyaaro soomaaliya jaanis lagu siinin aan halkaan aan isku taxaluujiyey inaan baro gabdho kubadda cagta aan haddana stateki qaadnay oo aan qaadnay highskuuladii oo dadka ugu horeeyo muslin ah ama soomaali ah oo ka ciyaara maraykan qaas ahaan ee minnesota waxaad sidoo kale ka dhawaajisay in aad doonaysaan in dhallinyarada lagu dhiirogeliyo hadba qofba meesha uu ku wanaagsan yahay innagoo og in soomaaliya marka la fiiriyo ciyaaraha dadku ay aad ku xiiseeyaan ay koowaad ka tahay kubadda cagta ay dad badanna meelo kale inta inay ku wanaagsan yahin laga yaabay ay arkaan saaxiibadooda kubadda cagta jecel ama ay kubadda cagta inta badan diiradda saaraan bal arrintaa ka waran waxaa jira ciyaartooy badan oo soomaali ah oo jecel inay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta uu jecel yahay inuu basketball ciyaaro ama ciyaaro fudud ciyaaro ama handball ciyaaro ama skiin ciyaaro ciyaaraha wadankan markii noor america la way badan yihiin ilmaheena guulbal ayay ka keeni karaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama ah inaan isku koobnay kubadda cagta qaas ahaan wiilasha inay la fiiriyo dhinaca gabdhaha oo qof walba opportunity la siiyo marka ugu horeysa cunuga hadduu atletic yahay oo dhinaca ordada iska soo dhiso whatever sports uu jecel yahay inuu ka qayb galo way u fududaanaysaa markaas waaga aniga ordaayay ciyaaraha one year gudahooda ayaa national team basketball ku tegay waxaana keenaya ordada marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta inaynan hal meel ayna ciyaalkii focuska u saaran ay meelo badan fiiriyaan cunuga opportunityada badan ay u furaan markaas wuxuu leeyahay rag league oo ka bilaabaya xaafadaha ciyaaraha laga ciyaaro oo dhihi jiray ciyaaraha degmooyinka inuu cunug ka ciyaaro kabacdina uu u gudbo iskuulkii kabacdina uu gudbo saas oo ay cunuga heer ku gaari karaan hadda waxaad sheegtay in tartano aad ku guulaysateen oo dadkii ugu horreeya muslimiina sidoo kale ka qayb qaatay iskuulaadka aad noqoteen bal tartanada aad ka qayb gasheen ilaa dirtaan oo aad ku dhiirigelisay dhallinyarada ama kuwa muslimiinta ee soomaalida ah maxaad nooga sheegi kartaa walaa waxaan kaaga sheegi karaa anaga markaan minnesota imaana nineteen ninety sixkii way ka duwaneed muxuu ahaa malxadda hadda joogan hadda waxaan noqonay business people ayaa noqonay waxaan galnay governmentiga qeybo ka mida noqonay waxaan haysanaa woman oo senator ku dhex jirto anigana waxaan isku taxaluujiyey inaan qeybta sportiga soo dhiso maadaama ay opportunity badan ay meeshii taalo waxaan ka qayb galay ciyaarihii oo maxay ordada iyo basketballka iyo kubadda cagta oo kulligooda soo qaatay koojnimada lagu yaqaana laysinka eega oo ugu sareeyo muxuu ahaa oo lagu kooj gareyn karo haddii rabto collojka ama lagu kooj gareyn karo professional oon soo wada qaatay maxay ahayd minnesotane gabdhaheen waagaan bilaabeynay waxaan la jira muslimiintan oo soomaalida meel ma gaarayn laakiin markaan garoonkii nimaadnay different ayay la noqotay oo ciyaalkeenii way ciyaareen anaga barsitibeed bay marka hore rabnay in nala barto laakiinse marka weega ugu horeeyaba ama garoonka galnaba koobabkeeba ku guuleysan marka hadda waxay noqotayba in anagana sakan ilaaliyo oo yirahda gabdhahan soomaalida waxaal waxay qabtaan meel ayay ka gaarayaan markaan waxaa ugu taha maxay ugu talagalay not only in minnesota iyo north america coach gareeyo laakiin soomaaliya soomaaliya nineteen two thousand sixteenka oo ku noqonay garoowe ayaan waxaan ka dhignay basketball tournament ka sameynay oo nalala dagaalo layiri ma sameyn kartiin bad waa sameene way ciyaareen goboladii waa laga soo wada qayb galay marka haddana waxaan rabnaa mid kale inaan ka dhigno gabdhihii qaranka soomaaliya basketballka ayaa hadda sameene oo dhowr jeer aan dubay aadnay ugandha aadnay oo maxay heetee haddana waxaan jecelnahay insha allah inaan orodadii ku darno iyo kubadda cagta fartuun maxamed cismaan oo ka mid ahayd ciyaartooydii hore ee ciyaaraha fudud ee soomaaliya oo u waramaysay jamaal axmed cismaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a ilaa iyo kun iyo lix boqol oo soomaali oo ku dhaqan dalka norway ayaa la sheegayaa in ay xaalad degnaanshiyo la-aan ka haysato dhinaca sharciga dalkaas dadkaas ayaa ka cabanayeen muddo ah inay sugayeen sharciyada waddankaasi macalin cabdinaasir maxamuud xasan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee norway ayaa arrimahaasi uga warramay xuseen barre aadan oo khadka telefoonka kula xiriiray waddanka norway waxaa ka dhacday doorasho laba kun iyo saddex iyo tobanka doorashadaas oo xisbigii horey weyn jiray oo xisbiga arbi partiga lagaga guuleystay ku guuleysteen afar xisbi oo wada shaqeeya oo xisbiga f r b liado ama dhinaca xagjirka iyo kuwa dhinaca midig oo hoyaraah iyo coref nimanka christanka iyo niman finister liado so marka markay arrintaas dhacday wasiiradda isdhexgalka iyo dadka qaxootiga waxaa qabsaday gabar oo iyadana xisbiga ka tirsan f r b taas oo ay fashlag ama soo jeedin soo jeedisay in dadka ajaanibta ee imaaday gaar ahaan weliba dadka soomaalida ah in qiimeyn lagu suubiyo sharcigii ay ku joogeen waddanka ayna ka bilaabanayso laba kun iyo laba iyo tobankii dadkii issoo dhiibay oo ugu badnaa dadkii soomaalida issoo dhiibay marka qiimeyntaas oo laba qeyb ay isugu jirto qayb oo ah dadka aana weli haysto sharciga kumeel gaarka eena gaarin deganaashada in la qiimeeyo deganaashadooda iyo qayb labaad oo ah dadka baasaboorka weyn haysto ayagana in qiimeyn lagu suubiyo xagga dhinaca xagga waxay isku soo dhiibeen iyo meeshay ka imaadeen iyadoo la raacayo wax mediaha lagu isticmaalo ama facebook hadduu ahaado ama lacagaha la diro ama si kalento haddii la helo warbixino qofka khuseeyo oo dad khaa dad khaasa laga helo marka waa labadaas qaab ayay ku bilaabatay barnaamijka tiro intee leg oo soomaaliya ayay arrintani saamaysa sida warbaahinta norway ay qoreen marka hore waxaa lasoo qoray kun iyo lix boqol oo qof inay saameyn ku yeelatay oo xagga deganaashada ah kun iyo lixdii boqol oo qof dad badana waxaa loo soo diray wax la yidhaahdo in sharciga la yidhi waxaa lagu suubinayaa deganaashadii amase waddanka waxay ku joogteen in gadaal loo fiiriyo control lagu suubiyo qaar ka mida waxaa loo soo dira waraaqada laleeyahay waa sharciga waa ninka kala laabtay laakiin xaq waxa u leedihiin aa loo yarqabsataan marka dadkii oo isugu jiro famil iyo dad oo singal oo keligooda nool dad badan oo kamid eh dadkii loo soo dira waraaqahaas oo layihahdo tilback collinka waxaa nooshka layihahdo ama in sharciga laga laabte looyaradii ay qabsadeen qaar way usoo ogolaadeen oo waa loo soo fudeeyey wixii ay ku dacwoodeen qaarna ilaa hadda uu maqan yahay marka laakiin arrintan kun iyo lixda boqol eh kiisaskoodu wuxuu gaaray dad ilaa hadda gaarayo kulley ku dhowaad kun koro kun qof ama ka badan waxay sugayaan laba sano iyo saddex sano ku dhowaad qaabkay ku heli lahayn sharciga deganaashada taasoo qofka hadduu deganaashada uuna qaadanin ay suurtagal ahayn inuu integrerinki dhexgalka bulshada inay ku adkaato inuu sharciga weyn qaatan inay kusii adkaato in shaqooyinkii qofka uu uu shaqayn lahaa oo laga yaaba uu moraalka u hayay inuunu jiraynin maadaama uu ka fikiraayo maxay ku damayn doontaa xaaladaada marka saameyn xoog le ay ku yeelata dadkaas kulli lixdan boqol ilaa i haddana kulley idaacadu way qorayaan in afartan ku dhowaad dad kamida in sharciyada qaarkood la siiyey qaarna loo diiday dadka soomaalida ah oo aynu ognahay inay tiro badan ku joogaan dalka norway ma is abaabuleen ama ma jira wax dadaalo ay sameeyeen si arrintan wax loogu qabto dalka norway waa dal weyn soomaalida joogtana waxay ku kala nool yihiin waddanka dhan gaar ahaan waxaa ugu badan dadka ku nool waa dadka oslo ku nool waxaa ku xogto magaalo kale tronham layihahdo bergen iyo anagoo tronham ku nool soomaalidu kolley waa dad dhib badan soo gaaray oo burbur soo gaaray oo laga yaaba inay nidaamka iyo qaabka u shaqeeyay inay horey usoo arag oo ayagoo firxada mise ayagoo soo qaxay ay imaadeen waddanka ayna fahansanin systemka iyo qaabka la mari lahaa iyo meeshii loo mari lahaa laakiin way jiraa abaabul guud oo socdo oo dhinaca oslo dad isku xilqaamay oo dad loo yaray iyo wax qabsadeen oo group isku xiraneh oo ka doodaya arrintan inay inay inay dhib weyn ku hayso saas daraaddeed joornaalkii hadda sheegaysay ayaa isaga laftiisa qoraya inuu jiro looyer dowladda ku eedeynayo inay dadkii integrerinka mise dhexgalka suubin lahaa inay caqabad ku tahay in qofka laga soo daayo sharcigu heli lahaa laba sano ama saddex sano marka laakiin isku duubnaan guud oo dadka soomaalida ah ee ku nool norge way adag tahay aada ma badnaa sababto qof walba dadka soomaalida maadaama aan hore u sheego systemkii laga yaabo inaynu wax ku so soo arag systemka qaabka u shaqeynayo qof walba wuxuu ku dhaca wuu qarsanaya asaga keligiis asagaa isku dayayay inuu bal inuu wax raadiyo laakiin asa community ahaan inuu la soo xiriiro oo layihahdo war communityga maadaama uu yahay isku xirnaanta ay wax weyn tarayso in laisku xirnaado oo qaabkii wax lagu heli lahaa ama qaabka wax lagu raadin lahaa way adag tahay kaasi waxa uu ahaa macalin cabdinaasir maxamuud xasan oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway wuxuuna la hadleeyey xuseen barre aadan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o e somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegeystayaakaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aan kaa codsado jamaal axmed cusmaan inuu bal inoo dulmaro qodobadii ugu doorkaroonaa ciyaaraha caalamka
aad baad umahadsantahay xuseen kulanti wanaagsan dhegaystayaal naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa la wareegtay horyaalka dalkaasi ingiriiska kale horeyntiisa kadib markii guul muhiim ay ka gaartay naadiga brighton and hove albion iyadoo dhinaca kale naadiga manchester cityna la qabtay kurbada dhacay naadiga kubadda cagta wolverhampton wondres ayaa waxa ay bareejo gooli gool ah ku qabatay naadiga kubadda cagta ee manchester city ciyaartooyga bool ayaa daqiiqadii konton toddobaad u dheliyay naadiga kubadda cagta wolverhampton wondres waxaase berberiyey ciyaartooyga laborte daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad oo oo naadiga city goolka baraajada siiyey ciyaartana ka dhigay gool iyo gool baraajadaasi naadiga city la qabtay waxaa ka faa'idaystay naadiga liverpool oo brighton and hove albion gegadeeda ku martigelisay waxaana ay anvil kulankaasi ka dhacay naadiga kubadda cagta liverpool ku awoodroonatay gooli waxba ciyaartooyga waddanka masar u dhashay maxamed saalax ayaa goolka keliya la iska dhaliyey kulankaasi dabadhaafiyey gurwadaha naadiga kubadda cagta brighton and hove albion daqiiqadii saddexlabaatanaad sidoo kale kulamada kala dhacay haddaan idin dulbaro naadiga f c barnmouth ayaa laba gool iyo laba goola la gashay naadiga kubadda cagta everton naadiga arsenal ayaa guul gaartay markii ugu horreysay kulankeedii saddexaad ee horyaalka dalkaasi ingiriiska waxaana ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga westham united naadiga kubadda cagta ee arsenal guushaasi ay gaartay muhiim ayay u ahayd waxaana guusha ay gaartay goolasha u kala dheliyey ciyaaryahanada montreal iyo welbek halka goolka saddexaadnu ahaa mid uu iska dheliya ciyaaryahan diob oo naadiga kubadda cagta westham u dhela arsenal goolka waa looga hormaray waxaase ay noqdeen kuwo aan isdhiganin dabadeedna iska soo bareejiyey lester city waxa ay laba gool goolka ka adkaatay naadiga southampton waxaana labadaasi goola naadiga lester u dhaliyey ciyaaryahanada miguere iyo grey dhinaca horyaalkaasi kulamada kale ee la dheeli doono maanta oo kooxuhu ay isku arki doonaan waxa ay kaliyihiin naadiga kubadda cagta watford iyo crystal palace fulham waxay la dheli doontaa naadiga banley newcastle united iyo chelsea ayaa dheeli doona halka maalinta isniintana manchester united iyo tottenham hosbur uu yahay kulan xiise badan oo indhaha lagu hayo horyaalka dalka talyaanigana xiise gaar ah kulamo ayaa dhacay naadiga yuventus ayaa guul kaloo muhiima gaartay kadib markii ay naadigaasi gegada alens stadium ku martigelisay naadiga kubadda cagta ee lazio laba gooli waxba ayayna naadiga kubadda cagta ee yuventus ku badisay cristian ronaldo ayaa kulankiisii labaad u dhelay naadiga yuventus isagoo aan weli wax goola u dhalin naadigaas ha yeeshee waxaa indhaha lagu hayay sidoo kale kulanka s s c napoli iyo ac milan ay wada dheelayeen horyaalka dalkaasi talyaanigana ka tirsan tababare carlo angelotti oo s s c napoli hadda hogaaminaya ayaa ka hor imaanaya kooxdiisii hore ee milan guulo muhiim hore la soo gaaray waxaa sidoo kale ciyaarta xiise gaara u yeelayey in ciyaaryahan gonzalo iguain oo weerarka uga dhiila naadiga milan uu isaguna kooxdiisii hore napoli ka hortegay naadiga kubadda cagta ee milan waxaa hogaaminaya ciyaartooygii hore ee naadigaasi katuzo oo markaasi sidoo kale ka soo hoos ciyaaray tababaraha naadiga napoli ee markaasina iyagoo hadda tababaryaalah iska hor imaadeen guul muhiim ayay naadiga napoli ka gaartay kulankaasi saddex gool iyo laba gool ayayna ku suuldartay naadiga kubadda cagta ee milan inkastoo milan ay goolasha ku hormaraysay ilaayo markii labaiyo laba laisla dhinacayo dalkaasi spain naadiga deportivo alaves ayaa la dheeshay real betis bareejo eber eber isla galeen atletico madrid ayaa gooli waxba kaga adkaatay rayo vayakano kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo horyaalkaasi dalka talyaaniga haddii aynu aadno kulamada dhici doonana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan sbal iyo barma ayaa dheli doona fiorentina iyo keve verona caleri saswela frasin iyo bologna genoa emboli inter iyo torino iyo danesi zambadoria horyaalka dalka talyaaniga markaaynu ka gudubno oo spain aynu aadnana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan oo kulamada dhici doona waxa ay kala yihiin esbanyol iyo valencia garonia real madrid iyo sevilla iyo valerial ayaa sidoo kale is arki doona
aad iyo aad ayuu mahadsanyahy jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha kaad kala socotana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana aynu ku wadansan codka fanaanka maxamed saleebaan tube
haysoo dhaweynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda waxaan ii dhammaynayn sharaftayda dhowra haysoo dhaweynine waxaan ii dhammaynayn sharaftayda dhowra dhagahayo araggaba ka dheere agtayda
wakhtiyow dhul omoson wakhtiyow dhul omoson webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan wakhtiyow dhul omoson wakhtiyow dhul omoson webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhayaa uun roonayn dhalinyaro intaanay dhaayahaagoonayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda wakhtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro wakhtiyow la dhaqan dumar wakhtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda
heesaasi wakhti iyo fanaanka maxamed sulebaan tubeec waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii subaxnimo oo ay si wada jireen idla socodsiinayeen xuseen baraadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo dhurkaagiyo wakhtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay